لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي في العقيدة waxaan caawa wixii alla inaga garadsiiyo ka odhan doonaa humuum almuslim humuum almuslim ama qofka muslimka ah iyo waxa werwergeliya qofka muslimka ah iyo waxa werwergeliya ama waxa hamiga badan ku haya ma jiro insaan dunida korkiisa saaran ilaa iyo waa mahmuum ama qof kastoo bini aadama oo insaana hamigu uu ku badan yihiyo warwarku iyo waxa maskaxdiisa ka guuxaya laakiin waxaa kala gedisan himada qofku intay leegtay iyo waxaan warwargelinayaa waxuu yahay ama waxa uu leegyahy walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka abu daawud iyo nasaa-i iyo bukhaari fi ladab almufrad uu ku warinayo albanina saxiixadiisa kun iyo afartan uu kusoo saarayo iyo erwaagaba xadiidkaasi saxiixa wuxuu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axabu lasmaa ila allah magacyada xagga alle loogu jecelyahay inay yihiin cabdallah iyo cabdaraxmaan faqradaynu xadiidkeenna uga danleewanay waa inta tan wa asdaquhaa xaarisun wahammaan buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam magac waxa ugu run badan magac laysu bixiyo ama da bini aadam magac loo bixiyo waxa ugu run badan buu nabigu yihi xaaris xaarisku waa shaqeeye kii waxqodaye caamilka ahaa iyo hammaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa werwer badanaha ah insaan ma jiro dunidan kor saaran ilaa maskaxdiisi way guuxaysaa maskaxda bini aadamka waxaa laga yaabaa inta ugu yara ugu firaaqa yartay markay hurudaa inay tay haddaan markaana axlaam iyo riya iyo wax kale ka guuxaynin haddaad kelitoo meel marayso intaa maskaxdaadu war bay haysaa in soomaaliyeed baa la yidhi baa markuu soconayo wuu isla hadli jiray baa la yidhi meelaha markuu marayu sheekayn jiray markaasaa la yidhi waryaa u ciise warta maxaad iskula hadashaa markaad dhulkaa marayso dadkuba wuu isla wada hadlaa buu yidhi anigu waa ismaqashiya yacni wuxuu tilmaamay in bini aadamku qofku keli hadduu iyo u soconayaba qof kastoo bini aadamaba inuu isla hadlayo laakin buu leeyahy aniga waxa ii gaarkii waxa weeyaan waa ismaqashiyaa buu yidhi idan alinsaanu hamaam qofka bini aadamkii ilowba ilow waa kii fakeraya ee hamigu uu ku jiro laakin waxay isweydiinta le muxuu insaanku ka fakeraya waa maxay waxaan wareeriyey dadka badh ayaa hamigiisu wuxuu ku kooban yahay adduun siduu u heli lahaa habeen iyo maalinba wuxuu ka warwaraya keli hadduu yahay wuxuu ka fakeraya suuqa hadduu joogo wuxuu ka fakeraya dad hadduu la kulmayo wuxuu ka fakeraya waa siduu maal badan u kasbi lahaa caqligiis oo dhan hamiga ku jira waxa weeyaan maal badan siduu u kasbi lahaa iyo duruuqdii siduu u tanwiicin lahaa wadooyin kala jaada hadduu waddadii hore waxoogaa ku helay siduu baabab kalena u furi lahaa uu hanti badan u helo dadka badh baa hamigiisu wuxuu ku kooban yahay islaan iyo afar carruur oo ay dhashay siduu arsaaq ugu raadin lahaa xaaskiisii iyo dhowrkii carruure u hayay ayuunbaa hamigiisuba wareeriyey intaasi iyo sidii loogu baadi dooni lahaa waxay cunaan ayaa hamiga ugu badani uu ku sugan yahay dadka badh baa hamigiisu waxaa laga yaaba inuu ku dawaqsan yahay siduu u guursan lahaaba hamiga ugu badanee maskaxdiisa ku jira uu yahay hamu ziwaaj iyo siduu u guursan lahaa bar baa laga yaabaa hamiga hayaa inuu yahay hamu binaa'i lbeyt guri siduu u dhisan lahaa reerkii iyo carruurtii wuu hayaa biilkiina wuu hayaa ee waxa werwergeliyey ee uu aadka uga werwarsan yahay waa siduu wax u dhisan lahaa ama guri siduu u dhisan lahaa idan insaanku waa hamaam waana kii warwaraya mar kastaba maskaxdiisa ay wax ka guuxayaan laakiin waxaa kala gedisan waxaa ka guuxaya waxaa kala gedisan waxaa ka guuxaya waxaynu isku daynaa inaynu tilmaamno markaasi hamiga looga baahan yahay qofka muslimkii inuu hamiyo ambiyadii hamigay hamiyi jirtay dadkii saalixiintae hore salaf ulumma iyo hamigoodu siduu ahaa qofka muslimkaa iyo waxaa laga rabo iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina faray hamu dunyaa cidduu warwargeliyaa waa ahli lkufri qura man kana yuriidu alcaajilata cajalna lahu fiiha ma nashaau liman nuriid uma jacalna lahu jahannama yaslaaha madmuuma madxuura waman araada alaakhirata wasaca laha sacyaha wahuwa mu'min faulaa'ika kana sacyuhum mashkuura kula numidu haula'i wahaula'i min caطaa'i rabbik wma kana caطaa'u rabbika maxduura انdur kayfa fadalna bacdahum calى bacd walalaakhiraةu akbaru darajaati waakbaru tafdiila hamigan adduun cidda waalay wاladiina kafaruu yatamatacuun wayaakuluun kama taأkulu اlancaamu wاnnaaru maswan lahum hamu dunyaa ciddu wareeriya waa maxaba runtii ka hooseysa tii bini aadamka looga baahnaa walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay waxaa hoogay xadiidkaa wada garanaysaan tacisa cabdu dirhami wadinaar ama cabd alkhatiifa walqamiisa wuxuu nabigu ku tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam inuu hoogay ninkaa addoonka waxaasi u ah nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka waa albani taxsiininayo ama uu tasxiixinaya rajaynaya imaamu abari imaamu abraani iyo ibnu maaja baa warinaya wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam in allaha tacaala yuxibu macaali lumuuri waashrafiha ilaahay wuxuu jecel yahay subxaana wa tacaala arrimaha kuwa sare arrimaha kuwa koreeya wayakrahu safsaafaha alla waa necab yahay waxa hoose qofka mu'minkaa waxaa looga baahan yahay inuu hamiyo oo warwaro laakiin waxaa looga baahan yahay hamigiisu inuu maxay noqdo hamiga adduun ma dhammaado iyo warwarkiisu waanu sii ballaadhaa un isagu walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka albani saxiixadiisa ku warinayo ee ibnu maaji iyo abunucam iyo xaakim iyo ay soo saareen wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man jacala alhumuuma haman waaxida hama almacaad kafaahu allahu saa'ira humuumi waman tashacabat bihi alhumuumu fi axwaali dunya lam yubaali allahu bihi fi ayi awi fi ayi awdiyatiha halak wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ninka hamigiisa oo dhan ka dhiga mid qura ka dhiga buu leeyahay hamigiisu inuu macaadka iyo aakhiro ku saabsanya hami lmacaad xadiidka tirmidi markuu warinayana waxaan filaya inuu odhanaya hama alaakhira ninka ka dhiga aakhiro iyo macaadka iyo soo baxa dambe hamigiisa uu ku koobnaado kafaahu allahu saa'ira humuumi ilaahay baa kaga fillaadno subxaanahu wa tacaala hamiyadiisa waxa kale oo dhan aakhira ninkay hamigiisa ugu weyn noqoto humuumta kale oo dhan ilaahay baa kaga filaada wuxuu nabigu yihi waman tashacabat bihi lhumuum ninkay humuumtu la faraara yeelatee la kala tagto ay ku tiro badato fii axwaali dunya ee arrimaha dunidu ay mashquuliyaan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam lam yubaali llaahu bihi fii ayi awdiyatiha halak ilaahay subxaana wa tacaala uma aaba yeelo ama dan kama galo dooxyadeeda kay naftu kaga baxayso dooxyada adduunkee wada humuumta ah kay naftu kaga baxaysa cidi dhankama laha baa la leeyahy subxaana wa tacaala riwaayada tirmidiya xadiidku waxay tilmaamaysaa iyana man kanat alaakhiratu hama jacala allahu hinaahu fii qalbi wajamaca lahu shamlah waatathu dunya wahiya raagima waman kanat adunyaa hama jacala allahu faq jacala allahu faqrahu bayna caynay wafaraqa calayhi shamlah walam yatihi min addunya ila ma qudira lah axaadiistaasi nabigu salawaatu llahi wasalaamu alayh waxa ay tilmaamaysaa qofka muslimkaa iyo hamiga looga baahan yahay waxa weeye maxaa laga rabaa qofka mu'minkii inuu ku warwaro warwarkiisu se muxuu noqonaya maa min insaan ilaa iyo warwarku wuu iska tiro badan yihi laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan hamigaaga ka ugu weyni waa kee hamigaaga maxaa ugu weyn keebaase mudnaanta koowaad siinaysa waayo cilmiyan waxaa la ogaaday hamiga qofka ugu weyn yani culamaa'i nafsi waxay sheegaan qofka humuumtiisa ka ugu weyn ee ugu mudnaanta badan yahay ayaa waxa kale oo dhan saytareeya sidaa daraaddeed humuumta kale oo dhami sawaani bay noqotaa secondary bay noqotaa laakiin hamiga koowaad ee primariga waa ka koowaad ee ugu sarreeya humuumtiisa ayaa waxa kaloo dham ay u hoggaansan yihin walidalik qofku hamigiisu hadduu aakhiro yahay wax allaaliya waxa uu qabanayo o dhan aakhiru uu hogaaminaya hadduu guursanayo wuxuu rabaa guur aakhira xaggeeda ukaxeeya hadduu shaqo qabanayo wuxuu rabaa shaqo aakhira xaggeeda ukaxaysa wax kasta uu ka fekerayo wuxuu ka fekerayaa hadduu guri degayo wuxuu ka fekeraya guri xagga aakhira ukaxeeya waayo wuxuu ka fekerayaa gurigeebaa masaajidka ugu dhow keebaad shanta jamaacada ka haleeli kartaa idan hamigiisu waxaa asalka ah aakhiro walidalik waxa uu qabsanayo guraad dhisanaysaa daar baad samaysanaysaa laakiin daartaasi waxa bays u ah ugu weyn sidee bay daartani aakhiro kuugu dhawaynaysaa hadday noqoto mid jamac iyo jamaacadaba kaa fogeynaysa mid jaar xun hadday kugu noqoto oo jaarkeedu islaamnimada uu ka fogaya ama carruurtaadu ay tarbiyadu ka xumaanaysa ama waxa kan qofka muslimka uu ka dheeraanaya waayo hamigiisa ugu weyni ma aha daarta lafteeda ee waxa weeyaan aakhiro humuumta kaloo dhami markaa waxay hoos timaadaa hamiga kan walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ducaysanaya wuxuu ku ducaysanaya xadiidka imaamu tirmidi warinayo nasaa-ina uu soo saaray iyo xaakimba xaakim weliba uu ku tilmaamayo inuu saxiixun yahay calaa sharti albukhaariy imaamu dahabina uu ku waafaqayo xadiidkii dheeraa waa xadiis dheeraa wada taqaaniin allahuma aqsim yani waa xadiidku nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ku baryayey allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna macaasik xadiidka ka ku bilowgiisu ahaa weeyaan xadiidkaa maxaa ka mid ahaa walaa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaga cilmina nabigu calayhi salaatu wasalaam ducadiisu alla baryayey wuxuu ka dhigay walaa tajcal iddunya akbara hamina ilaahay ow adduunka ha ka dhigin buu leeyahy hamigayaga ka nimro waaxida ka ugu horeeya hamigayaga adduun ha ka dhigin buu leeyahy walaa mablaga cilmina cilmigayagu meeshuu ku gebagaboobana adduun ha ka dhigin aqoonta aqoonta gaaleed ilaahay muxuu ku tilmaamay waxa ilaahay ku tilmaamay yaclamuuna aahiran daahiran min alxayaati addunya waxay garanayaan ba ilahay yihi subxaanah wa tacaala nolosha adduunka daahirkeeda ayay garanayaan ayaa alla ku sheegaya nabiguna wuxuu ka ducaysanayaa aqoontiisuna inay noqoto aquuno adduunye inay ku gebagabowdo hamigiisa ugu weynina inaanu noqonin maxay akbar ilhumuum hamu dunya inaanay noqonin waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan kaluu inoogu tilmaamaya cidda hamigiisa ugu weyne ay adduun noqoto in ilaahay subxaana wa tacaala arrinkiisa uu kala fardhiyaba soomaalidu dee waabay maahmaadaa waxay idhaahdaan adduun waa sagaalo ma tobnooba bay yidhaahdaan yani adduun wad wad wad wad taban gaadhsiin maysid bay yidhahdaan markasta meelunbaa ka dhiman waa sagaal bay ku tilmaamayaan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa tilmaamaya faraqa allahu calayhi amra baa ilahay yidhi ayuu nabigu leeya alayhi salaatu wasalaam man kanat iddunya hama ninka adduun inuu yahay hamigiisa ugu weyne faraqa allahu calayhi amra ilahay arrinkiisa waa kala firdhiyaaba faqrina labada indhood korkoodaa loo saaraa xataa hadduu maalqabeenka ugu badan yahay isagun baaba ugu xiiq badan oo nasan maayo habeen iyo maalinba adduunna kama qaado buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay u qoray mooyaane idan humuumtu way tiro badan tahay waa maxay hamiga qofka muslimkaa laga rabaa waxaan leenahay qofka muslimkaa waxaa laga rabaa hamigiisu inuu noqdo hamiga ugu weyn ee uu leeyahay inuu noqdo number one aakhire iyo waxa alle u dhawaynaya inuu noqdo hami lumma ummadda muslimka uu ka dhashay iyo hamigeeda inuu xambaaro inuu ka warwaro keeda daciifka ah ka warwaro agoonkeeda iyo rajaygeeda ka warwaro keeda qaawan ka warwaro haweenta cirdigeeda lagu xadgudbayo ka warwaro caqiidada tan mustabaax ee gaala ay banaysatay ka warwaro waxa dhib dadka muslimiinta ah haysata hada huwa alhami laga rabo qofka mu'minkii inuu la noolaado hamiga u baahan waayo maxaynu u leenahay kan insaanku waxaad ogaataa waxa caqligiisa kusoo noqnoqda ayuunbuu ka midha dhaliya waxaa caqligaaga kusoo laalaabma ee dib ugu soo noqnoqda midhaheedana waa la gaadhaa akhiiran waa la gaadhaa laakiin shayga aan maskaxdaba kuugu jirin aqoontiisana ma heshid duruqdiisana kuuma baxo natiijadiisana ma gaadhi kartid shaygaad se ka warwarayso waa shay maalin walba aqooni way kaaga kordhaysa waayo warwarkiisa kugu badan maalin wal waa kastoo beriya aqoon baa kaaga kordhaysa waa shay maalin walow waaberyabaa tallaabo xaqiisa usii qaadayso waa shay xataa bay culammadu yidhaahdaan riyadaadu ay isaga u badanayso xataa riyadu qofku riyoodo bay yidhahdaan waxyaabaha ugu badana insaanku ku riyooda waa masaa'ilka kan idan hamigu qofku inuu hami weyn yeesho oo hami caqiidiya islaam u qaado koo waa wax ajar laga helayo laba waa waxa aakhiradiisa ay ku badbaadayso saddex waa waxay ambiyada ilaahay uu kusoo diray walidalika nabigu alayhi الsalaatu wasalaam axaadiistii صaxiixa ayd waa kii ku tilmaamayey ina bilmadinati aqwaama ma qaطactum waadiya walaa sirtum sayra ila wahuwa macakum nabigu alayhi الsalaatu wasalaam isagoo jihaad u baxay bu haddana wuxuu yidhi madiine waxa jooga buu nabigu yihi duul aydan dooxa ka gudbin ama aydan socod soconin ilaa iyo waydinla socdeen mooyaane buu nabigu ley alayhi الsalaatu wasalaam haddana wuxuu nabigu ku sheegayaa madiinay joogaan ijihaadka socodkaa u socoteen iyo waadiyadaa jarayseen iyo waxaa meel marayseen oo dhanna macinay ahaayeen buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay yaabeen oo waxay idhahdeen qaaluu wahum bilmadina ilaahay rasuulkiisiiyo kuwaasi mamaca iyaga bay ahaayeen iyagoo weli iyagu madiine haddana ku sugan ayay sida tan nala mid yihin qaala nacam xabasahum alcudru buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam maciinay ahaayeen waayo cudurdaarka unbaa reebay mooyaane duul mahmuumiin oo qadiyadda tani caqligooda ay ku weyn tahay ayay ahaayeen wa fii riwaaya ukhra xadiidka ka mida waa ka nabigu leh ina bilmadinati aqwaama ma qaطactum waadiya walaa salaktum طariiqa ila ashrakuukum fi اlأjr xabasahum اlmarad buu nabigu yihi alayh الsalaatu wasalaam madiine waxaa jooga rag ama duul aydan dooxa ka tallaabin ama aydan jid goynin ilaa iyo ajarka waa idinla wadaagayeen waayo buu nabigu ley alayh الsalaatu wasalaam waxaa duulkan xabsiyey bukaan waxaan leenahay muxuu ahaa hamiga ugu weyna ambiyadu insaanku waxa uu ku hamiye maskaxdiisa kusoo noqnooqo xataa waxaa la yidhaahdaa riyadiis iyo hadalkiis iyo wixiisoo dhami isaga ayay u bataan xataa qaal yani salman fahd alcawda xaadar u leeyahy mustaqbal islam la yidhah wuxuu kasoo qaadanaya kitaabka la yidhaahdo sinacat alxayaa sheekha uu qoray sheekh kale ayaa wuxuu yidhi axad ducaat ayaa la xukumay markaasay jaahiliyadii waxay ku xukuntay dil dilka markii lagu xukumay baa lasoo taagay buu leeyahay xabli lmashraqa xadhiggii lagu baktiinayey xadhiggii baa la suday markii xadhigga la suday ee la rabay inuu deldelmoo dhinto oo dadku daawanayo ayaa xadhiggii soo go-ay xadhiggii la suday baa soo go-ay wuxuu yidhi weedh buu ku hadlay dadku ay aada u yaabeen wuxuu yihi kullu jaahiliyatikum radi'a xataa xibaalukum buu yidhi jaahiliyadiina dhammaantiin way foolxun tahay buu ku yidhi xataa xadhigiinana ku dar buu yidhi yani hamiga ugu weynahayey baa wuxuu ahaa hamil umma walidalik wuxuu markuu soo dhacee naftu ay ku hadhay inta yar fii ramaqi alxayaati alakhira wuxuu xasuustay jaahiliyada iyo xumaanteedii xataa xadhkahoodu inay xun yihin buu markaasi xasuustay ikhwatii fi lcaqiida waxaa loo baahanya qofka muslimkii inuu xambaaro hamiga ummadda walidalika ilaahay ambiyuu soo diri jiray laakiin waxaa lagu soo diri jiray iyagoo xambaarsan hami ummadeed ambiyadu waxay yimaadaan iyagoo loogu talagalay maxay inay ka hor yimaadaan bini aadamkii markaa noolaa dhammaantood oo dhan waa qof qura oo aan cidina la soconin laakiin xambaarsan fikrad iyo hami iyo hami odhanaya inuu mujtamaca dhammaantii ka hor yimaado waayo mujtamacoo dhami dalaal bay ku sugan yihin hamigaa weyn ay xambaarsanaayeen daraaddeed bay habeen iyo maalinba usoo jeedeen ayay ku dadaalayeen waanay ka midho dhalinayeen qofku inuu hamiga weyn xambaaraa waxay abuurtaa inay daaqada qofka energyga qofka bini aadamka awood buu leeyahay ku kaydsan awooddu ma dilaacdo qofka bini aadamka ha ku kaydsani ilaa iyo inuu humuumtani ku badato uu u baahdo mooyaane weli ma lagu eriye adoo baqaya ma cararto orod aan hore kugu jirin baad cararaysaa waayo hamigaa inaad firdhataa ku hayaa bale haddii derbi kugu soo baxo oode hadday kugu soo baxdo marka caadiga hadii lagu yidhahdo xadhig yar ka boodin inaad ka boodeen baa laga yaabaa oodu markay kugu soo baxda lakin inaad iska jartaa baa laga yaaba xagga sare ka martid waayo hamiga firdhadkaabaa maskaxdaada ku weyn marka kan idan waxay yidhahdaan insaanka xataa waxa ku abuurma hamiga kan markuu ku xoog bato baaqo hayru caadiya baa kasoo baxda bay yidhahdaan oo wuxuu doono jiidhi karo ambiyadu waxay qaateen markaa ama waxay sidaan humuum ah ummad hamigeed ummad iyo sidii loo badbaadin lahaa walidalika baa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu inooga warramaya masala nabiy llahi nuux sagaal boqol iyo konton sannadood buu diin sheegayay waanu habeenna ka nasanin markaasu weliba wuxuu leeyahy qaala rabbi inii dacawtu qawmii layla wanahaara falam yazidhum ducaai ila firaara wainii kulamaa dacawtuhum yani muxuu sheeganayaa nabiyullaahi nuux qaala rabbi inii dacawtu qawmii layla wanahaara habeen iyo maalinba inuu dacwadiisa inu taagnaan wakti ka lumin habeen iyo maalinba inuu dhawaaqayay oo ummadda u dhawaaqayay oo jawaabta la siinayna ay ahayd in dhagaa faraa laga gashado waxaa kaloo uu tilmaamayaa nabiyullaahi nuux wasiila inaanay jirin mumkin oo caqli bini aadam uu ka fakero ilaa iyo inuu tijaabiyey saa daraaddeed bu wuxuu lahaa uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum wa asrartu lahum israara ilaahayow kor waan ugu dhawaaqay buu leeyahy oo waa u qariyo hoos waa ugu dhigay oo si wala oo suurtagalaba wasiilo kasta oo bini aadam agti ka suurtagala waan raacay buu leeyahy maan ka nasanin marnaba waxaad garan kartaa ambiyadu hamigaysideen ilaa iyo alla subxaana wa tacaala nabiyullaahi moxamed uu ka leeyay lacallaka baakicun nafsaka an laa yakunuu mu'miniin falacallaka baakicun nafsaka cala aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa wla تحزن عليهم وla تku في ضيق مما يمكرون قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون فلا تذهب نفسك عليهم حصرات إن الله عليم بما يصنعون كل هذه الآيات aan akrinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya iyadoo nebi maxamed la leeyahy calayhi salaatu wasalaam hamigan uu xambaarsanaa iyo sida uu u warwarayay laleeyahay nafta u dhimri nafta u dhimri alla leeyahay subxaana wa tacaala waayo hamigu xambaarsanaa ba ahaa hamu umma ummad siduu u badbaadin lahaa xadiidkii bukhaari waa kii tilmaamayey caaisha ridwaan ullahi calayha ayaa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maalintii uxud maalin ka xun miyay kula kulantay uxud maalin ka darani miyay kula kulantay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya laqad laqiitu min qawmika ma laqiit maa laqiitu wa kana ashaddu ma laqiitu minhum yawma alcaqaba id caradtu nafsii cala bni cabdi yaalay ibni cabdikulaal falam yujibnii wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam caaisha ay tolkaa waxaan kala kulmay wixii aan kala kulmay waxaan kala kulmay waxyaabihii ugu adkaa waxaa ka mid ahaana buu nabigu ley alayhi salaatu wasalaam yawmi alcaqaba waa ma aha caqabaadkii hijrada ku saabsiisnaa waa maalintuu nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu maka ka tegay daaif uu qabtay reer maka intuu ka quustay uu daaif u kacay dabeetana reer daaif uu u tegay nimankii ugu waaweynaa ibnu cabdiyaaley ibnu cabdilkulaal ninkii la odhan jiray buu u tegay iyana way soo radiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam u fiirso wuxuu leeyahay markaasi nebigu fainطalaqtu waana mahmuumun calaa wajhi falam astafiq ila waana biqarni thacaalib wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markay qoladani soo celisay waan socday buu nabigu leeyahay anigoo mahmuuma maan miiraabin buu nabigu yihi ilaa iyo markaan marayay mooyaane qarni thacaalib qarni thacaalib meesha la yidhaha waa qarni lmanaazil siduu saaxib ilmucjamku uu sheegayo qarni lmanaazilku waa de miiqaadkay reer najid markay soo xajayaan ay kasoo xidhaan qiyaas masaafada intaa laginta daaif laga yimaada ilaa halkaa la socdo oo uu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaanama uu ahaa umiir doorsanaa maan baraarugun buu leeyay ilaa iyo markaan qarnu sacaalib marayay un baan arkay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hamiga intaan leegin nabiga muxuu ku gaadhay calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu ka warwarsanaa nimankan ilaahu yaa baabi'iya maya iyagoo gaalo ah waayo waxaad ka garanaysaa xadiidku wuxuu tilmaamaya wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaasun baan kor eegay buu yidhi saa dushayda daruur baa maraysa waan fiiriyey buu yidhi mise jibriil baaba ii dhawaaqaya malakul jibriil baa wuxuu igu yidhi buu yidhi waa ilaahay waa maqlay waxay tolkaa kuugu jawaabeen waxaanu ilaahay kuu soo diray malagii buuraha inaad fartid oo amartid waxaad adigu rabto malakii buurtaa markaa nabiga u dhawaaqay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi moxamedow waxaad rabto ifar haddaad doonayso akhshabaynka labada buurade maka hareeraha ka xiga waa saaraya ilaahay baana i amray inaan maanta adiga ka amar qaato wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi bal arju an yakhruja allahu min aslaabihim man yacbud allaha waxdah laa yushriku bihi shaya wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maya waxaan weli ka rajo qabaa in ilaahay dhabarradooda uu ka soo saaro qaar ilaahay intay caabudaan aan cidna ugu shiriik yeelin waa mahmuum laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam hamigu xabaarsanya waa maxay hamu dacwa ma raba an yantaqima linafsih uma werwerin inuu yidhaahdo nimanku way dhibeenoo kuwana way soo eriyeen kuwii kalean utagayna way soo eriyeen ee ilaahu labada buuradba madaxa ka saara aan midh ka hadhin ee wuxuu hamigu wuxuu u fekerayay waxay ahayd dacwadu xambaarsanaayo umamka bini aadamka siduu u badbaadin lahaa walidalik baa basiis min alamal buu fi lmustaqbalka ku qabaa mustaqbalka wuxuu ilaahay ka rajaynayaa in wuxuun isbedeli doonaan dabeetana wuxuu leeya ilahu waxaan may rajaynaya weli dhabaradooda inay ku jiraan qaar ilaahay caabuda oo aan ilaahay subxaana watacaala cidna ugu shariik yeelin idan hamiguu nabigu xambaarsanay calayhi salaatu wasalaam waxay idhi hamu umma waxaa kaaga filan xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay cabdullaahi ibnu camar ibnu alcaas uu warinayey wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu akriyey qawl allahi tacaala fi ibrahim suuratu ibrahim aayadda soddon iyo lixaad ilaahay markuu nabiyullaahi ibrahim ka warramayo ibrahim oo leh faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim nebi ibraahim oo ilaahay baryayo leh ilaahay o ummadayda wixii raaca ana iga tirsanyi waman casaanii xataa kuwa icaafiya buu leeyahay ilaahay ow fa inaka gafuuru raxiim adaa dambi dhaaf badan oo naxariis badan wuxuu kaloo nabigu akriyay calayhi salaatu wasalaam suurat almaa-ida aayadda boqol iyo sideed iyo tobnaad ee ciise nabiyullahi ciise oo leh in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim nabiyullaahi ciise oo leh ilaahu haddaad cadaabto waa addoomahaagi haddaad dembigooda dhaaftana fa inaka anta alcaziizu alxakiim leh nabigu calayhi salaatu wasalaam gacmuhuu kor u taagay isagoo leh allaahuma ummatii ummatii ummatii isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam ku celcelinaya ilaahay ow ummadaydaan ku weydiistay ilaahu ummadaydaan ku weydiistay siduu ulahaa buu nabigu ooyay calayhi salaatu wasalaam hamu umma buu ka fekeraya ummad dhan sidii alla u badbaadin lahaa buu ka warwarsan yahay naftiisoo keliya kamuu fekeray nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana siduu ilaahay u baryay allahuma ummatii allahuma ummatii siduu ulahaa buu nabigu ooyey xadiidku waxa uu tilmaamaya markaa ilaahay baa jibriil soo diray dabeetana ilaahay baa wuxuu yihi idhab ilaa muxamed warabuka aclam fasalhu maa yubkiik jibriila u tag nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay og waxaad soo weydiisaa maxaa kaa oohinaya maa yubkiik muxuu nabigu la ooyay calayhi salaatu wasalaam jibriil baa nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasi u weydiiyey maxaa ka oohinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii ka oohinaya buu sheegay ila allahuma ummatii buu leeya ummadiisi uu calacalaya ilaahay uu baryaay dabeetana jibriil baa noqdo alla u warramay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu ku yidhi idhab ilaa muxamed faqul lah ina allaha yaqulu laka ina sanurdiika fii ummatik walaa nasuuk waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay leeyay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabi maxamedow ummadaada waa kaa raaligelinayna kugumana xumaynayna baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala walasawfa yucطiika rabuka fatardaa baa alla leeyay subxaana wa tacaala idan hamigu nabigu siday calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hamu umma ummad dhan iyo si ay u badbaadi lahayd waxaad ka garan kartaa markuu geeriyoonayey ahaadiista nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam maxay tilmaamaysaa wixii ugu dambeeyey nabiga afkiisa kasoo baxayay maxaa ka mid ahaa asalaah asalaah wamaa malakat aymanukum weli wuxuu nabigu ka warwaraya hamu aakhira iyo ummadiisu waxay yeeli doonto oo uu kala dardaarmaya salaad nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay ahayd nabigu waxa ka farxiya waxaa cadhogeliya qofka insaankii waxa la yaqaana waxa uu mahmuumka kuya maskaxdiisa ka guuxaya marka uu gaadho wuu farxaa marka uu waayana wuu murugoodaa ilan waxan buu noloshiisi iyo awoodiisi iyo juhdigiisi ku bixiyey hadduu waayo wuu cadhoodaa ama waa murugoodaa hadduu helana wuu ku farxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam faraxiisu wuxuu ahaa waxaa ka farax geliya waxay ahaayeen khayrka iyo wanaagga iyo ummadda guusheeda waxa warwargeliyaana waxay ahayd macaasida ummadiisa ka dhacda iyo dhibtooda iyo waxa haysta weli uma warwarin nabigu calayhi salaatu wasalaam mantaqama linafsihi xadiidkii bukhaariya sheegayay idan waxaa muhima qofka mu'minkii inuu eego war maxaa ku farax geliya maxaa kaa warwargeliya maxaa kaa ciraysiiya abi bakr baa nabiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi qad shibt ilaahay rasuulkiisiiyo sawdigan ciroobay buu yidhi waad cirowda nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakar ilaahay rasuulkiisiiyo ciraa kaa soo baxday buu yidhi xadiidku saxiixadu ku yaalla albani saxiixadiisa imaamu termedi baan rajaynaya inuu warinayo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam shayabatnii huudun wlwaaqica wlmursalaat wacama yatasaaluun waida shamsu kuwirat waxay cireeyey buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam suuratu huod iyo waxay ka waramayso suurat lwaaqica suurat lmursalaat cama yatasaaluun iyo ida shamsu kuwir suwarkaa makiga iyo waxay ka waramayaan kuwaas baa i cireeyey buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan waxa isweydiin le qofka insaanka ah waxa uu ka warwaro fursad yar hadduu helo awalan wixii ugu weynaaya caqligiisa ku jiray buu isku dayaa inuu meel siiyo bal waxaan eegnaa nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo xabsi ku jira qof xabsi ku jira muxuu ka warwaraa waa la garan karaa qof xabsi ku jira waxa caqligiisa ku weyne waxay tii oo weliba dulmi ku xidhan la xidhay oo dulmi lagu soo xidhay ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya inay niman u yimaadeen weydiin iyo riyooyin u fasiro mujarad fursa buu helay nimankan inay wada hadlaana oo ay u baahdeen markay uu arkay inay u baahan yihiin wuxuu isku dayey hamigiisii ugu weynaa oo ahaa dacwaddiisan inuu gudbiyo inuu uga faa'iidaysto qabla intaanu uga jawaabin iyagu su-aashay doonayeen iyagu waxay rabeen inuu riyo ufasiro laakiin riyadaa intaanu tafsiirin ayuu wuxuu ka horraysiiyey yaa saaxibayi sajin aarbaabun mutafariquuna khayr am illaahu lwaaxidu lqahaar ma tacbuduuna min du yani waxa uu horraysiiyey dacwadiisa inuu guto war labadaydii saaxiibe xabsigow buu leeyahy ma rabbiyo badan oo kala gedisan ayaa khayr badan in la caabudoon si alle subxaana wa tacaala ilaaha waaxidka ah ee awoodda badan leh war waxaa caabudaysaan oo dhamme waa magacyaha idinku bixiseen iyo aabayaashiin ilaahay subxaana wa tacaala wax sultaana kuma soo dejinin in ilxukmu ila lilahi amara an laa tacbuduu ila iyaah ilahay baa awood iyo xukum oo dhan iska leh waxaanu ina faray inaynu keligaa caabudno dalika addiin lqayim walakina aktar annaasi laa yaclamuun kadib buu u sheegay riyadoodii iyo tafsiirkoodii yaa saaxiibaya sijni ama axadukuma markaasuu ufasiray riyadu siday u soconaysay idan waxay leenahay ambiyada hamigooda wuxuu ahaa hamu umma ummad in la xambaaro iyo ummadi siday u guulaysan lahayd iyo aakhiro wax laga yeelayo waxay leenahay waxaa habboon in humuumteenu ay noqoto nooca kan walidalik ayaa waxaa la yidhahdaa cumar bin alkhataab waxay wariyaan saaxibu safwa ayaa wuxuu sheegaya safwati safwa kitaabka la yidhaha ninka leh cumar bin alkhataab oo maalin asxaabtiisii la fadhiya ayaa wuxuu ku yidhi waryaadheen tamanow bal nin walowba hadda hamigaaga hami mid kamida ba wuxuu yihi atamana law ana hada daari mamlu'at dahaba unfiqhu fi sabiili illahi caza wajal waxaan ku warwarayaa bu yihi daarta tan oo dahabu ka buuxsamo haddaad i tidhaahdo bal tamani waxaan tamaninayaa daartan oo inta dahab ka buuxsamo aan ilaahay dartii dabeetana ubixiyo ilaahay dartii aan ubixiyo kii labaad buu yidhi tamani haddana tamanigii bay dib ugu noqdeen oo mid baa wuxuu yihi waxaan anigu atamana law anaha mamlu'at lu'lu'an wazuburjada wa jawhara unfiqhu fi sabiili illahi caza wajala watasadaqu bih lu'lu iyo jawharaad iyo zubarjad iyo dahab iyo waxaas intay halkaa ka buuxsanto daarto inaan ilaahay darti ubixino saas baanu tamanini qaala tamanu ku noqda buu yihi bal mar kale tamaniya qaaluu ma nadri ma naqulu ya amiiri lmu'miniin garan mayna bay yidhahdeen amiiru lmu'miniin ow da waxaanu dhaano cumar baa wuxuu yidhi markaa lakinii atamana anigu buu yidhi haddii wuxuu la tamaninaya anigu waxaan tamaniyi lahaa buu yidhi law ana hadihi daar mamlu'at rijaala mila abi cubaydat bn ljarax haddii la yidhaahdo tamani wuxun baa tamaniyi lahaa buu yidhi ilaahu daartanoo abaa cubayda midhan ayaa ku siiya abaa cubayda bn ljarax amiinu hadihi lumma waaxid min casharati lmubashiriin ninkaa garanaysaan weya nin ka mida tobankii ilaahay nabigu jannada ugu bushaareeyey ee uu nabigu ku tilmaamay inuu yahay ummadda nebi maxamedba ninka ugu aaminsan amiinu hadihi lumma anigu waxaan tamininayaa buu leeyahy rijaali dacwa kuwan in la soo saaro halkaa idinku lacag ka raadinaysa iyo dadku muu barwaaqaysta iyo xoolo badan oo dadka la siiyo aniga waxa werwarkaygu yahay buu leeya raggaa abaa cubayde lamida sidii loo soo saari lahaa abaa cubayde rag lamidii siday usoo bixi lahaayeen kaas baa aniga werwarkaygu yahay walidalik baa rijaalka kan wuxuu ahaa hamigoodu hami daaya xataa riyadooda baynu leenahay walidalik baa waxay wariyaan riyooyinkii saxaabadu iqra-u inshiitum waxaa akridaan inta badan riyooyinkii saxaabadu bacda salaati alfajri nebigu alayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu odhan jiray man minkum ra'a ru'ya war xalayaa riyo arku odhan jiray markuu salaada sabax nebigu ka baxo xalayaa riyooday yaa wax arkay oo aan ufasiraa buu nebigu odhan jiray saxaabadu markaa nin waliba riyadu soo arkay buu sheegi jiray hadday riyo fiicantay riyooyinka qaarkood saxaabada odhan jiray isku daya abibakar buu maalin yidhi isku day abibakar baa fasiray markaasuu nebigu wuxuu ku yihi asabta wa akhtaat badhna waad asibtay badhna waad geftay riyo horta sida loogu wada riyoodo ma wada aha ninka fasirayana siduu wada sheego inta badan ma wada aha qolada riyooyinka wax ku binaysana waxaan leenahay hubiya wuxuu waxaa moodeen maaha qur-aan iyo sunna wax lagu bineeya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wuxuu weydiin jiray yaa soo riyooday markaasay riyooyinka u sheegi jireen dabeetana wuu fasiri jiray waxaad ka garan kartaa xadiidkii abu daawud warinaya aadaanka ka warramayay waxaa la yidhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka farakelay siduu dadka salaada ugu jamcin lahaa dadka sayn salaada ugu yeedhnaa buu yidhi qolaa waxay tidhi calan utaag qolaa waxay tidhi sida kristanka oo kale aan samayno dabeetana wuu diiday qolo kale waxay dhaheen naaquska yuhuud oo kale aan afuufno nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaasoo dhan wuu diiday waayo waa calaamaad adyaan kale lagu yaqaano diimaha kale inuu kaga daydo waxaana uu iska diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi saxaabigii la odhan jiray aadaanka nabiga u sheegay ayaa wuxuu leeyahy waan tegay buu yidhi anigoo warwaraya oo ka warwaraya nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo siduu dadka salaada ugu soo jamcin lahaa ayaan baxay buu leeyahy dabeetana anigoo aad moodaba inaanan saanina u gamin ayaan riyo ku riyooday buu leeyahy aadaanka uu kusoo riyooday marka subxii buu markaa nebiga kusoo kallahay calayhi salaatu wasalaam isagoo uu sheegayo le ilaahay rasuulkiisiiyow anigoo naa'im iyo yaqbaanka dhexdooda jooga ayaa ataani aatin mid yimi baa ii yimi dabeetana aadaanku itusay buu nabigu ayuu sheegay nabiga alayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu qaatay sidii loo aadimay waa kii cumar bin khaaab isna sheegayey hortii inuu kusoo riyooday labaatan casho ka hor laakiin inuu xishooday oo iska aamusay waxaad dareemaysaa xataa riyadoodu inay aadaan dhashay waayo mahmuumiin waxay ku ahaayeen dacwadatan iyo diinta tani siday u socon lahay bale imaamu lbukhaari raximah llah waa kaa soo aroorinaya le cumar bin lkhaaab qala cmar bn الخطاab radي الlahu عanhu inii laujahisu jayshi wa ana fi الصalaa inagu salaada markaynu ku jirno haddaynu baxno waxaynu u baxnaa maxay dukaanka xisaabtiisi iyo meelahaasi iyo meeshaasay maskaxdu soo yaro marmartaa nin fiican haddaad tay cabaar markaad werwareegto ayaad haddana dib usoo noqotaa wala daaliinta markuu imaamku marayaa laga yaaba oo dib u baraarugta aaminta waa haddii aad tahay weliba qof soo jeeda haddii kalena waxa laga yaaba hayigaaga inaad kaga jirto cumar ibn khaaab radia allahu canhu wuxuu leeyahay anigu xataa salaada buu yihi inii laujahishu jayshi wa ana fi salaa salaada anoo ku jira ayaan ciidankayga diyaarinayay buu leeyahay yani wuxuu tilmaamaya hamigiisu nooc uu ahaa xataa salaada hadduu inuu hamigiisu inuu ahaa hami maxay inuu ciidan diyaariyo iyo wax la nooca inuu ahaa bale waxaynu odhan karnaa saxaabadu waxay ahayd fi ramaqi lakhiir min alxayaa nolosha inta ugu dambaysa markay kasii baxayso werwarkooda wuxuu ahaa werwar ah ummadda iyo diinta iyo islaamnimada sida loo kor qaadi lahaa walidalik baa gazwatu uxud waxaad ka garanaysaan sacd ibnu rabiic alansaariy markuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam hore warkiisa ayaa ii keenaya ninkaa ee la doondoonay loo tegay isagoo nafta ay kasii baxayso ee dabeetana wixii uu weydiiyey wuxuu ahaa war nabigii ka warraba waxaa loo sheegay nebigu alayhi salaatu wasalaam inuu weli nooliyo caafimaad qabo dabeetana wuxuu yidhi ansaar wariga gaadhsiiye haddii nebiga ay cidi soo gaadho idinkoo naf idinku jirto weli nool ilahay agtiisa cudurdaar heli maysaan buu yidhi nabigiina igu salaan alayhi salaatu wasalaam yani waxaad dareemaysaa xataa isagoo ramaqi alxayaati alakhiira naftu markay kasii baxayso warwarkiisu inuu yahay maxay warwarkii diinta tan insaanku wuxuu ku warwaru ka midho dhaliya bale waxay u badantay inuu noqdo walidalik ayaa sheekh moxamed xasaan fi ixda muxaadaraatiba wuxuu ku sheegaya wuxuu yidhi waxaa isu yimi dhowr taabici iyo صaxaabi cabdillaahi ibn cumar ibn اlkhaaab صaxaabigii la odhan jiray iyo muscab muscab ibnu zubayr iyo curwata ibnu zubayr iyo cabdilmalik ibnu marwan ayaa kacbada isugu yimi ba la yidhi xaramka isugu yimaadeen dabeetana muscab baa su-aal faduuliya weydiiye wuxuu yihi tamanow iyuu la hadlaya wuxuu la hadlayaa walaalkii curwa يا عبد الملك بن مروان يا عبد الله بن عمر بن الخطاب والله hadlaya wuxuu ihi tamanow bal nin walaba wax maskaxdaadu ha warwartee wax ku faker oo tamaniya waxaa la yidhahdaa waxay ku yidhaahdeen ibda binafsik adigu iska bilow bay yidhahdeen bal adigu horta kaaga sheeg muscab ibnu cumayr wuxuu yihi waxaan ku warwarayaa kow ciraaq waaligeeda inaan noqdo ciraaq inaan xukumo oo khaliifka muslimiintu in ciraaq ii dhiibo iyo buu yidhi inaan guursado sukayna sukayna bint alxusayn weeya iyo inaan guursado buu yihi caaisha caaishana waa caaisha bintu alxa bin bintu talxa ibnu cubaydillah labadaa dumarana inaan guursado ciraaqna in lay dhiibaa baan ku warwaraya muscab markuu intaa sheegay ayaa waxaa la yidhi cabdilmelikna balaadna tamani cabdilmelikna wuxuu yidhi atamana alkhilaaf anigu amiirulmuminiinka o dhan inaan noqdaa baan ku warwaraya waxaa lagu yidhi curwa curwana bal hadda adna tamani anigu waxaan ku tamaniyey buu yidhi an akuna faqihan waan yaxmil annaasu canii xadiida rasuuli illah inaan faqiih noqdo oo axaadiista nebiga intaan xambaaro dadku ay iga sii qaadaan annakaasaan ku warwarayaa buu yidhi cabdillaahi bnu cumar ibn lkhataab bay soo gaadho waxay dhahda adda cabdillah waa adiguna tamani bal warwaro waxuun maskaxda ka sheeg atamana aljanna buu yidhi anigu jannaan ku warwarayaa buu yidhi cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar tarbiyadii nebigu wata alayhi salaatu wasalaam isaga hamigiisa iyo warwarkiisa wuxuu noqday janno afartan nin ninba wuxuu ku warwaray insha allah buu noqday cabdilmalik ibnu munwar khaliifat lmuslimiin buu noqday muscab ibnu zubayrna sukayniya caaishana wuu guursaday khaliif waaligii ciraaqna wuu noqday curwat ibnu zubayrna waa faqiih macruufa cinda almuslimiin oo axaadiista laga wariyo oo ad taqaaniin cabdillahi ibnu cumar ibnu khaaabna insha allah isna min ahliljana baynu ku tirin idan waxaad moodaa qof waliba siduu u warwaraya xataa maskaxdiisu ay u fakeraysay inuu mustaqbalkiisu noqday insaanku waa wuxuu ku warwaro wax adduun baan ku warwarayaa diintaan haddana jecla inu horumartaa socon mayso rijaali saxaaba markaad dib ugu noqoto bale rijaalkii waaweynaa ee muslimiinta markaad dib u noqoto masalan saaxib siyari aclaami nubala imaam dahabi wuxuu warinaya imaam albukhaari buu ka warramaya imaam albukhaari waxaynu naqaanaa muslim oo dham inuu ammaanayo kitaabkiisa in la leeyahay taxta hadiimi samaa kitaab ka saxiixnimo badan qur-aanka dabadii wax u dhigmaa ma jiraan baa laleeyahy kitaabku qoray imaam albukhaari lakin imaam albukhaari ma intuu maalin iska fadhiisto kitaabkan qoray imaam albukhaari waxaa lagu tilmaamaa markay taarikhdiisa ka warramayaan cilmigu iyo siduu u warwargeliyey iyo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu qoro moxamed ilwaraaq ninkii la odhan jiray oo ka mid ah rijaalkii ay xadiidka wada qaadan jireen ay wada socon jireen baa wuxuu leeyahay weliba raggii yani ku canaanan jiray maxaad wax u qori weyday buu ka mid yahay markii hore moxamed alwaraaq baa wuxuu leeyahay kuntu araah yaqumu fi laylati waaxida hamsata cashara mara ilaa cishriina mara fi kulli waxaan arki jiray buu yidhi imaam albukhaari oo habeenkii markaanu seexanno shan iyo toban jeer ilaa labaatan jeer hurdada ka kaca oo mar kasta faynuuska shita oo xadiid baadhayo xadiid qoraya buu leeyahy yani kitaabka bukhaari iskama qormin ee nin baa hurdadiisii ka tegey oo habeen iyo maalin ba usoo jeeday oo la leeyahay habeenkii hurdada shan iyo toban jeer ama labaatan jeer buu toosi jiray qiyaas qof bini aadam oo labaatan jeer hurdo ka kaca imse jeer baad hurdo ka kici kartaa mar baa toostay oo laba toostay oo saddex toostay ninka labaatan jeer kacadda wuxuu ina odhan lahaun aniguma seexdaba saxikaamuu sheegteen imaam albukhaari wuxuu leeyahay moxamed alwaraaq waxaan arki jiray kaanama ay caadadiisa ahayd oo kale habeenkii isagoo shan iyo toban jeer toosa ilaa labaatan jeer isagoo toosa si uu u qoro maxay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam idan waxaan leenahay humuumta qofku waa biqadri hami qofku waa hamiga uu xambaarsan yahay intuu leeg yahay midhaha uu dhaliyaana hamigiisa ayay ku xidhantay salmaan ilcawda ninka la yidhahda wuxuu odhan jiray insaan haddaad ku tidhaahdo bu yidhi waxaa sameey u ku yidhaahdo maa mumkin hadduu ku yidhaahdo jarib dha buu yidhi hadduu ku yidhahdo laa astaticna xaawil ku dha buu yidhi yani waxa la yidhahda maa mumkin meesha ma taalo iyo ma awoodo ma taale waa sida aad ugu hamiyeysay hadba ku xidhantay iyo hamigaagu inta uu leeg yahay wax kastoo nolosha tanna ilaahay subxaana watacaala mumkin buu ka dhigi karaa salmaan ilcawda ninka la yidhahda wuxuu odhan jiray insaan haddaad ku tidhaahdo bu yidhi waxaa sameey u ku yidhaahdo maa mumkin hadduu ku yidhaahdo jarib dha buu yidhi hadduu ku yidhahda laa astaطiicna xaawil ku dha buu yidhi yani waxa la yidhaha ma mumkin meesha ma taalo iyo ma awoodo ma taale waa sida aad ugu hamiyeysay hadba ku xidhantay iyo hamigaagu inta uu leegyahay wax kastoo nolosha tanna ilaahay subxaana watacaala mumkin buu ka dhigi karaa wa akhiiran xadiis baan tilmaamaya inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tusaale inagu siiyey ah ilmo yar oo hami xambaaray ilmo waxaa laga yaaba haddaan su-aasha a ku weydiiyo ummadda dhame inay yari ma islaamin karaa inaad tiraa waa yaro gariib ma ummaddan culamaduba utaaglaadaa wiil yari utaagelaya laakin waxayn ku leenahay jaribkaa uu salmaan cawda sheegayay laa astaiic haddaad tidhahdana xaawil baan ku leenahay isku day waayo fi taarikhi lislaam baynu ku haynaa inay macquul noqotay insaanku waa biqadri hame haddaad hami weyn xambaarsantay haddaad ku talagashantay inaad ummaddan wax ka bedesho waad bedeli karaysaa haddaad si hamiga masaakiinta xambaarsantay inaad wax cunto oo seexato luqmatulyawm intaad soo hesho inaad seexato adoo faqiiraad dhimanaysaa waa xaqiiqataasi adigoo noocaasi uuna ah ayay naftu kaa baxaysaa insaanku waa biqadri hamihi marka waa waxa aad ku hamiyeysa haddii hamigaaga ugu badani uu yahay inaad adduun soo saarto iyo lacag soo saarto taa iyo intii alli kaa haleeshiyun bay noqonaysaa laakiin haddii hamigaagu yahay inaad ummadda muslimiinta u halgantid hamigaagu hadduu hadduu yahay inaad ummaddan dib usoo nooleysid haddaad hamiga intaa leeg xambaarsantay waad xaqiijin karaysaa biidn illahi tacaala walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayaa xadiis sunanka si fiican ugu soo arooray riwaayaad tiro badanna kusoo arooray wiil yar oo ummad hamigeed xambaaray oo ummadda hamigeedu ku xambaaray inuu naftiisa u huro laakiin wax walba u xaawilay siday u islaami lahaayeen oo ilaahay subxaana wa tacaala ku guuleeyey waa xadiidka cadiimka ee imaamu muslim fii saxiixihi uu ku soo saarayo imaamu muslim imaamu axmed imaamu tirmidiy a'imo badan baa xadiidkaa soo saaraysa riwaayaadkuna waxoogaa midba midba waxooga ka zaa'idinaya waa xadiidku cطaya moxamed salim takmilada kitaabkan adwaail bayaanka ah uu ku tilmaamayo sagaal iyo toban faa'iido xadiidka kani uu leeyahay sagaal iyo toban faa'iido oo fawaa'idda xadiidka laga faa'iidayo tilmaamaya xadiidka daahirkiisa sare haddaynu tilmaamno wuxuu nabigu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu saaxib waa xadiidka macruufkaa wada garanaysa waxaa jiray buu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam boqor dadkii idinka horeeyey ka mid ah boqorkaasi nin sixiroolaa buu lahaa sixiroolihiisii baa gaboobay falamaa kabira qaala lilmalik inii qad kabirt fabcat ilaya gulaama ucallimuhu sixr imaamu muslim wuxuu leeyahay riwaayada uu soo warinayo xadiidkaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi boqorkaasaa gaboobay waxaa gaboobay saaxirkii uu lahaa inta badan madaxdu kama maarato haybka dadka uga warraba waayo waa dad cadowgooduna badan yahay haybkana dee ilaahay unbaa og markaa qolada tidhahda annagaa wax og inta badan haddaad aragto madaxda iyo kuwa madaamulka haysta iyo meelahaasi suufiyada agtooda ka eg waayo way u riyoonayaan oo waxbay u sheegayaan haybka annagaa ogo haddaad waxaan samayso way kuwada weydaaranayan qoladan kursiga kugu haysato o dhan in berisoo cadkari neef naqal way kuwada dhaafayaan ninkani wax hayba buu raadinaya dadkan ka celiya waayo waa daciif qofku hadduu ilaahay xidhiirhkiisu fiicnaan waayo waxay yidhaahdaan waxa haybka loo yaqaan majhuulka bay yidhaahdaan insaanku waa wuxuu ugu cabsi badan yahay qofka bini aadamkii bay yidhahdaan wuxuu yaqaano kama baqdo wuxuu yaqaano wuu bartaa akhiiran taagtika u barayayo si kale u barayaaba wuu iska difaaci karaa waxaanu aqoon buu qofku ugu cabsi badan yahay walidalik haybka waa waxaanad aqoon majhuulku waa mukhiif marka waa wax laga cabsado dadka madaxdayna inta badan dee hamiga kursigu waa hami aada u weyn humumta waaweyne caqliga bini aadamka daboolana waa ka mid hamigaasi dadku ku dhaco dee qolada ku fadhida kolley wuu hayaa maadaama uu hayo hamiga kalina sidii loo xejin lahaa inta badan ama sixiroole ha noqdo ama wadaad fooxiye ha noqdo ama habar wax sheegta ha noqdo ama mid yidhaahdo sacbada dadkaan akriya ha noqdo galbeedka waxa ku badan qolada tidhahdo sacbada dadkaanu akrinaayo xidiga aanu wax ka sheegnayo waxa wuxuu doonaya ha sheegtay madaxda kuwaasi way ka ag badan yihin boqorkani saaxiibkii u lahaa wuu gaboobay markuu gaboobayna wuxuu ku yidhi waxaan rabaa wiil ghulaam iisoo dir ucallimahu six ghulaamku waa maxay waa ilmaha yar waa ilmo xaddu tamyiizun gaadhay toban jir sagaal jir koob iyo toban waxaase ghulaam la ydhaha ulaamii soo dir buu yidhi aan sixirka kuu baro waxaad kaloo meeshan ka arkaysaa xadiidka nebigu uu tilmaamaya sixirku wax gaaroo digdig gaaroo nin wato inaanu hayna wax la barta inuu yihi laakiin waa wax dariiqada lagu bartaa kufri iyo shayaaiin iyo abaalisku xidhan weeyaan waa wax la barto oo cilmiya laakiin waa cilmi ahlu kufriba ay bartaan imaamu termedy riwaayadiisana wuxuu ku sheegayaa isagu kahin riwaayadda muslimna saaxir bay sheegaysaa kahinka iyo saaxirkuna waa isku kooxun waa kooxdaa qaybka ka warramaysa une u faalinaysa waxu sheegaysa waxaanu riwaayadda imaamu termedy uu sheegayaa gulaaman fahiman buu yidhi wiil aada u fahmo badan baan u baahnay aw qaala fatinan laqinan fa ucallimuhu cilmii haada waayo waxaan ka baqayaa buu yidhi intaan anugu dhinto cilmiga kani inuu idinka madho boqorkii wiil buu u diray wiilku ariiqu sii maraya nin raahiba baa fadhiya nin wadaadah oo cibaado u go-ay ayaa fadhiya wiilku markuu sii socda raahibkan buu iska sii maraa raahibkuna dacwadiisa ayuu gutaayo ninkan yar waxba uu sheegaa inkastoo wiilkan yari wiil meel adag ku socda uu yahay oo sixiroole kusii socda haddana wuxuun buu u sheegaa xadiidkani waxyaabahay tilmaamaan in la yidhaahdo khayrka iyo sharku haddii xorriye mutlaqan la siiyo waxaa la hubaa inuu khayrku xoog badanayo alxoriya ahlu khayrka ma dhibto ee ahlu fasaadkay dhibtaa walidalik caalam algarbi iyo dhulka fasaadku iska daahirka yahay xorriyadda waa laysu ogolyay caalam lislaam iyo dhulka xaqu yaallo xorriyadda waa la yska ilaalinaya waayo batilku ma soconayo haddii mid walba xorriyadiisa la siiyo idan xorriyaddu ma dhibto xaqa ilmaha ka yar bikamili xorriyatihi buu marna raahib u tegayey marna saaxir u tegayey waxid min ashayaaiin iyo waxid min ahli taqwa ayuu labadaba wada marayay labadaba waxbuu ka wada dhegaysanayay waxaa kaloo ad arki kartaa insaanka khayrka iyo sharku inuu ku kulmi karo laakiin akhiiran la arki karo inuu miduun haalib noqdo laakiin insaanku inaanu shar maxdiyana wada noqon waa laga yaabaa khayr maxdiyana inaanu wada noqon waa iska suurtagal wiilkan yari raahibkana waxbuu kasii bartaa oo hadalkiisaa la fiicnaaday wuu socdaayo saaxirkana wuu tagaayo waxbuu kasoo bartaa laakiin waxay noqotay jadwalkii raahibkaa qalday waayo jadwalka in raahibku wax sii dhiga kuma jirin ilmahan intuu waddada maro inuu saaxirka u tago o cilmiga kasoo qaato gurigoodii ku noqdo buu ahaa xiisad dheeraada markaa meesha tan soo gashay oo dee xiisadan raahibka dheeraad ku ah marka saaxirka laga ha habsaamo markaa wiilka wuu dilaa markuu wiilku soo noqday gurigooda kusii socdana raahibka wuu sii maraa xiisad kaluu sii qaataa xiisadanina iyana dheeraad bay ku tay gurigii markuu tagana waa la dilaa wiilka labada goorba inbuu raahibka la fadhiyaa labada goorbana xaggaad ku habsaantaa la yidhahda waa la dee wiilkii yaraa markaa raahibkani inuu waxaanuu sheegaya fiican yihin wuu dareema inaanu iska dayna wuu jeclaysta laakiin xeelad buu raadiyo raahibkiibu wuxuu ku yidhi maxaan sameeyaa ninkii saaxirka ahaa waan ka baqaya way dilayaaye ninkii raahibka aha wuxu ku yidhi haddaad saaxirka ka baqatana xabasani ahli dheh reerkaygii baa dib ii celiyey dheh haddaad reerka ka baqatana saaxirkii baan ku habsaamun dhe buu yidhi waa iska wiil yaro dambi badanna laga hori maayo naftana waa badbaadinaya waxaa la yidhi xagga haddaad ku habsaantana caynkan dheh xagga haddaad ku habsaantana sida tan dheh fabaynama huwa kadalik aw calaa dalik xadiidka saxiixu muslim wuxuu sheegaya wiilkii isagoo sidaa ku sugan oo raahibkiina wax ka dhegaysta saaxirkiina wax ka dhegaysta mashkiladiisiina xal u yaro helay ayaa maalintii dambe waxaa soo baxday daabatun cadiima daabad weyn oo dadkii baqogelisay baa kusoo baxday riwaayadda imaamu axmed waxay sheegaysaa daabatun fadiica waa isla macnihii uun imaamu termadiy isagu wuxuu sheegayaa gulaamku isaga oo saaxirkii iyo raahibkii dhex socda id mara bijamaacatin min annaasi katiir qad xabisatun daaba labadii dhexdoodi isagoo sii socda buu kusoo baxay koox ay daabadi celisay bacd riwaayaat waliba riwaayadda imaamu termedy waxay ku tilmaamaysaa daabadatan inay libaax ahay ayankan axaadiisto dhan marka laysu geeyen waxa weeyaan xayawaan khatar ah ayaa waddadii dhexe galay oo riwaayaadka qaarkood ay libaax ku sheegayaan dadkii dabeetana way cabsadeen imaamu muslim riwaayadda warinaya wuxuu leeyahay gulaamkii ayaa markaa u banbaxay daabadii dadkii waa cabsadeen libaaxii laga wada baqay dariiqiina go jidkii raahibka iyo saaxiibka udhexeeyey weeyaan ogo wiilkii yaraa wax kale uu sameeye garan maayo wiilkii wuxuu yidhi maanta ayaa waxaan jarribayaa arrinka saaxirka iyo arrinka raahibka ka fiican maantaan tijaabinaya dabeetana intuu dhagax qaatay buu wuxuu yidhi allahuma in kana amru raahibi axaba ilayka min amri saaxib faqtul hadihi daaba xataa yamdiya annaas ilaahayow buu yidhi haddii arrinka raahibku agtaada lagaga jacayl badaya arrinka saaxibka waa inan yar labadii nin warkoodii weli labadaba wuu ka dhegaysanaya laakiin haddana waxaa muuqata mar kastaba khayrku inuu xoog badan yahay waayo wiilku muu odhan ilahu arrinka saaxibku hadduu khayr badan yahay wuxuu tijaabinaya waa arrinka raahibka un ilahu haddii arrinka raahibku buu leeyahy agtaada uu kaga khayr badan yahay kaanama khayrku inuu kuleeyahay maxay raad dheeraad o aanu saaxibku kulahayn marka wuxuu rabo inuu tijaabiyaa waa arrinkii raahibka ilahu arrintaa raahibku hadday ka fiican tahay buu leeyahay saaxirkani waxaanu sheeg sheegayo dhagaxaygaasi maanta wuu ku dhintaa libaaxaa dadka hortaagan wiilkii dhagaxiibuu tuuray daabadiibuu ku dhuftay daabadii markuu dhuftayna ilaahay baa ku dilay subxaana wa tacaala dabeetana ilaahay halka kan furqaan bayna awliyaai shaytaani wa awliyaai araxmaan buu kala saaray waxa wiilkan yar ilaahay u caddeeyay arrinkan raahibkan inuu ka xaqayay saaxirka iyo wixiisana shayaaiin iyo kooxdood inay tahay wiilkanna xaqiibaa qalbigiisa ku sugmay markii uu dilay ee dadkii waddadii mareen ayaa dadkii waxay isweydiiyeen man qatalaha sida imaamu tirmidi warinayo qaaluu algulaam wiil yar baa dilay baa la yidhi libaaxii dadkuba u taag waayo dadkuba wiilkii yaraa xaggiisii bay usoo diyaaceen markaa wa qaaluu laqad calima hada algulaamu cilman lam yaclamhu axad bay yidhahdeen marka waar wiilkani cilmaabuu garanayaa bay idhahdeen dadka kale qof garanayaa baanu jirin wiilkani cilmi dheeraadabu hayaa imaamu muslim wuxuu leeyahay wiilkii yaraa wuu socday raahibkiibuu u tegey wixii dhacay buu u sheegay dabeetana raahibkiibaa wuxuu ku yidhi war maanta adiga ayaa iga fadli badan buu yidhi afdalu minii qad balaga min amrika maa ara arrintaadii waxaan aan arkaya bay gaadhay buu leeya maanta adaa iga fadli badan raahibkani waa nin ahlu cilmiya wiilkan yarina khayr buu ku tuhmay dabeetana wuxuu sheegaya maca cilmihi isagoo ka cilmi badan buu wuxuu leeya adigaan rajaynaya inaad iga fadli badan tahay laakiin wuxuu ogiyoo kaloo raahibku dadka ahlu xaqa ah in la itixaamo sidaa awgeed wuxuu garanayaa wiilkani kollayba imtixaan la-aan in aanu dhici doonin markaasuu maadaama uu wiilkan ka cilmi badan yahay waxa uu sheegay wainaka satubtala fain ibtuliita falaa tadulla calaya buu yidhi arrinkaaga waan arkaayo waa lagu itixaami doonaaye haddii lagu itixaamo buu yidhi wiil yahow haysoo tilmaami wiilka kan ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala waxaa ka muuqata karaamat alawliyaa waxaa ka muuqata ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa khawaariq alcaada inuu ku muujiyey waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi saxiixu muslimka ku jira wuxuu nebigu leeyahy wa kana algulaamu yubri alakmaha walabras wuxuu ahaa wiilka kani mid ilaahay gacantiisa uu ku caafimaadiyo kuwii aan indhaaba ku dhalanin iyo kuwii xanuunkan baraska la yidhaahdo qaba ee wada caddaaday wa yudaawi nnaasa min saa'iri aladwa xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya in wiilka kani xanuuno badan dadka uu ka dawayn jiray nin boqorka la fadhiyi jiray oo indhabeelay baa maqlay ninkiibaa intuu hadiyado badan soo qaaday buu wiilku u yimo wuxuu yihi waxaanoo hadiyado qaado waxaan kaa rabaa inaad icaafimaadsid buu yidhi wiilkii wuxuu ku yidhi innii la ashfi anigu waxba ma bogsiiyo buu ku yidhi axad qofnaba ma bogsiiyo inamaa yashfi illah ilahay unbaa wax bogsiiyo buu ku yidhi ee haddaad ilaahay rumaysa buu leeyahay nin yaho aniguna ilaahay waan kuu baryaya anigu dadka ma bogsiiya ilaahay baa wax bogsiiya laakin haddaad ilaahay rumaysa buu yidhi anigu ilahay waan kuu baryi ilaahay buu rumeeyey ninkii wixii hadiyada muu qaadanin wiilkii waayo wuxuu aaminsanaa qul laa as'alukum calayhi ajra daaci buu ahaa mabda loo mabda'iisa raba inuu hirgeliyo wiilkan yari wiilkan yari hami ummadeed buu sidaa intuu yaraantiisu leegtay caqligiisu ma leeka iyo wuxuu xambaarsan yahay walidalik dahabkan iyo waxaanuu soo kulmiyey ninkan boqorka ag fadhiyey iyo hantidan oo dhami indhihiisa uma muuqato waxaa u muuqda ninkan qalbigiisa inuu helo gacantiisa waxaa ku jira inuu helo mar rabe eh wuxuu rabaa qalbigiisa inuu haleelo sida daraaddeed bu wuxuu leeyahy niyow ilaahay rumee aniguna ilaahay baan kuu baraya subxaana wa tacaala ninkii ilaahay buu rumeeyey isaguna ilaahay buu u baryey dabeetana wuu caafimaaday indhihii way u baxeen khulaasat alqawl muxuu sheegaya boqorkiibuu ninkii ku noqday boqorkii su-aal buu weydiiyey odhanaya war yaa indhihii yaa kuu bixiyey buu yidhi man radda calayka basarek qaala rabbii buu markaa ku jawaabay indha ayaa kuu bixiyo dee rabbigiibaa indha ii bixiyey buu yidhi walaka rabbun hayri buu yidhi marka oo ma mid aan aniga ahaynoo kuu rabbiyaa jira ninkan boqorka halkaasi ka joogta ma cid aan aniga ahaynoo kuu rabbiya baa jira qaala rabbii wa rabbuka allah aniga iyo adigaba ilaahay baa inoo wada rabbiya buu ku jawaabay ninkii buu cadaabay hala toorjargareeya baa la yidhaha hala tumo waa la tumay ilaahiyo wiilkii ka sheegay wiilkii baa lasoo qabtay wiilkiina waa la tumay oo waxaa la yidhi wiil yauma sixirkaagii maanta ma wuxuu gaadhay inaad indhoolaha bogsiiso iyo baradka kuwa qabo watafcal watafcal waxan iyo waxan inaad samayso waar anigu cidna ma caafimaadiyo buu yidhi ilaahay baa waxa caafimaadiya subxaana watacaala ilaahay ah cid kale abaad aaminsantay isna waa la garaacay wiilkiina raahibkii buu sheegay raahibkii baa lasoo qabtoo waxaa la yidhi waa kan ninka dadkaba baabi'iyey mujtamacaba ninka halaagay waa ninka kan raahibkii waxaa la yidhi ma ka noqonaysaa diintanaad rumaysantay wuxuu yidhi maya kama noqonayo isagu markaa arrinkan raahibku dee maadaama uu yahay kabiiruhum ninkii waxaan oo dhan geystay isaga torjar arrinkiisu maahe waa in kaw lagaga siiyo laakin torjarka iyo kawda isaga laysu raacinaya in lana cadaabo lana dilo marka waxaa la yidhi raahibka isaga waxaa usoo qaadaan minshaar dabeetana halkaa ka saara sida looxa un minshaariya ilaa intu laba u kala dhacayo waa la minshaariya isagu sidii buu ku dhintay markuu dhintay ayaa lasoo qabtay kuwii kale kan iska dhimay qadiyaddu waxay gaadhay akhiiran in wiilkii la keeno wiilkii markii la keenayna waxaa la yidhi diinta ka noqo wuu diiday koox baa loo dhibo waxa la yidhi buurtaa geeyo ka tuura buurtii bay geeyeen markay buurtii geeyeen wiilka kani sanad buu ku tiirsanya allah subxaana wa tacaala shida wafi kuli lawqaat inuu ilahay xidhiir rasmiya la yeesho subxaana wa tacaala idan ilahay buu baryay subxaana wa tacaala ilaahu kuwan sharkooda iga kaafi buu yidhi ilaahu kuwa kan sharkooda iga kaafi dabeetana buurtii un baa ilaahay intuu gilgilay askartii un baa laga daadiyey wiilkiina isagoo caafimaad qaba unbuu kasoo dhaadhaca ka soo noqday wiilkan yari wuu soo noqday markuu soo noqday magaaladiibuu dib u yimid waa la qabtay haddana waxaa la yidhi war ma ka noqonaysa boqorkiiba uu yimid nimankii maya baa lagu yidhi ku raacay kafaanihum allah buu yidhi ilaahay baa iga kaafiyey koox kalea loo dhiibay waxaa la yidhi ku rida doon yar saara markaad saartaane badda barhtankeeda markaa maraysaan ka tuura doontii baa la saaro badda barhtankeedii baa la gaadhay ilaahay buu baryey ilaahu kuwana sharkooda adigu iga kaafi buu yidhi kuwiina ilaahay baa ka kaafiyey iyagii baa ilaahay doontii ka riday isna waa iska soo noqday isagoo nabad qaba boqorkiibu haddana u yimi wuxuu yidhi nimankii aan kugu dareemeeye ilaahay baa iga kaafiyey buu yidhi su-aal baa isweydiin leh wiilkan haddii ilaahay badbaadiyey muxuu usoo noqonayay muxuu u baxsan waayey yani buurta markii laga badbaadiyey ee kuwii kale alla mariyey maxaa soo celiyey badda markii la geeyey ee kuwii kale alla halaagay maxaa isagii haddana ku soo celiyay markasta boqorku u yimi u nebigu ley alayhi salaatu wasalaam wiilkani hamuu xambaarsan yahay inuu diintan xaqiijiyo hamu nafsi ma xambaarsana ma xambaarsana sidaa naftan u badbaadiya nafta badbaadadeedu haddii ay kugu soo ururto dee meelaad dhigtaba heli maysid munaafiqiinta ilaahay muxuu ku yidhi qad hamatum anfusuhum kuwa ilaahay ku tilmaamayay meelay dhigaan way waayeen waayo meel kastoo aad geyso geeridu markeedu may ku haleelaysa ninka kan wuxuu hambaarsanay hami ah ummaddan siduu u islaamin lahaa walidaalik muu baxsan mana firdhanin ee waa soo laabtay markuu soo laabtayna wuxuu ku yidhi boqorkiiba wuxuu ku yidhi boqor yow ima dili karaysid ilaa iyo inaad samayso waxaan anigu ku amro mooyaane waa maxay buu yidhi wuxuu yidhi dadka oo dhan isugu yeedh wiilkani wuxuu ka fakerayaa xiilo markii horeba markii uu libaaxa dilay waa kuwii dadku in badan tiisa usoo noqonayeen amru raahib u arkay inay xaqiiqayihiin xiil uu raadinaya markaasi bulshada iyo isaga uu ku kala kaxeeyo dadka uu ilaahay ugu celiyo wuxuu yidhi dad oo dhan isugu yeedh banaanka wada keen markaad meel qura dadkao dhan wada taagto anigana geed igu salbi igu igu xidh markaad geedkaa igu xidho aniga kanaanadayda qawska yare uu igu jiro gamunada meesha aan ku sito gamuun kala bax ama leeb kala soo bax dabeetana intaad kaansadayda barhtankeeda dhigato markaad itooganayso waxaad tidhahdaa bismi illaahi rabbi lghulaam dheh magaca ilaahay baan ku bannaan ayaan ku bilowday rabbiga ghulaamka ah sidaa dhe buu yidhi rabbi lghulaam markaasi igan buu yidhi haddaad sidaa yeesho waad idili karaysa wiilkani wuxuu rabaa inuu isagu shahiidnimo qaato waa kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'irki inuu istaago oo isagu shahaado helo laakiin wuxuu kaloo rabaa dhiiggiisu inuu dadka ufaa'ideeyo mujtamacakan inuu tusiyo ninkan inaanu ilaah iyo rabbi toona u ahayn ee alle iyo rabbi kale inay leeyihin walidalik hamiga ummadda intaa leeg buu sidaa naftiisu markaa way la yaraatay sidii buu boqorkii yeelay meeshiibuu dadkii oo dhan soo kulmiyey geedkii baa wiilkii yaraa lagu deldelay markii la deldelayna waxaa loo soo qaatay gamuunkii bismi illaahi rabbi lghulaam buu yidhi uu ku rideeyey dabeetana halkaasuu kaga dhacay wiilkii sidiibuu ku shahaado qaatay dadkii oo dhammina waxay idhahdeen aamanaa birabbi lghulaam haddaan waanana wada rumaynay bay idhahdeen ghulaamkan rabbigiisii rabbigan magaciisii mooyaane aan wax kaleba wax dili karin allahaasaan wada rumaynay bay idhahdeen kii markay ku celiyeen ayaa boqorkii waxaa la yidhi wixii aad ka baqaysay dee dhace maxaa raahibka loo dilay inay diintani faafin sooma ahayn maxaa kii indhoole isaga la joogay loo dilay inay diintani faafin wiilka maxaa loo dilayay inaanay diintani faafin laakiin ilaahi subxaana wa tacaala dadkan shuhaadadaa dhiigoodii waxaa ka ratibmay inay mujtamacakani diinta ay qaataan waxaa la yidhi boqora wixii aad ka warwaraysay dhace dadkiina iimaan baa qalbigooda galay waa markuu yidhi godadka iisoo qoda oo dadkao dhan wadooyinka suqduudyada magaalada buu yidhi godadka qoda oo dabeetana dab ku shida xaafad walba intaad dadka soo saartaan ma ka noqonaysaan diinta dheh hadday ka noqdaanna sii daayo wixii ka noqon waayana godka ku rida dadkii oo dhan godkaa lagu gura xataa la yidhaahdo xadiidka nebigu uu sheegayay islaan ilmo yar sidata ayaa markii dambe isa soo taagtay ilmaheedii yaraayo wixii bay ka warwartoo dib bay isu soo yaro giijisay ilaahay wuxuu ka hadliyey ilmihii yaraayo ay sidatay yaa umma isbiri buu ku yidhi hooyooy sabir sabir xaqaad ku taagantahay buu ku yidhi kii yaraayay naaska nuujinaysa ay sidatay ayaa ilaahay ka hadliyey subxaana wa tacaala iyana sidii bay ku shahaado qaadatay waa qisada baa la yidhaahdaa qutila asxaabu lukhduud annaari dati lwaquud ilaahay kaga warramaya subxaana wa tacaala qadiyadda tani maxay tilmaamaysaa in xadiidkan dheer u soo aroorinay waxaan usoo arooriyay shay waaxid ah oo ah ilmo yar oo xambaaray hami ummadeed waa ilmo yar oo ghulaam uu nabigu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam laakiin ghulaamkani wuxuu xambaarsan yahay hami ummadeed qofka muslimkaee xambaara hami ummadeedna uu ka jibo keenaya waxaan leenahay insaanku waxqabadkiisa iyo hamadiisu waxay tahay inta uu humuumtu xambaarsan yahay leegyahay isxisaabi habeenkii markaad sariirta tagto markaad seexanaysa waxaan koowaad aad ka fekeraysaa muxuu yihi waxaad isleedahay waagad berigiisa qabo muxuu yihi waxaa ku werwargelinaya aad xisaabinaysaa muxuu yahay hadduu hamigii aakhira yahayna waad guulaysan hadduu hamu dunyaa yahayna nebi moxamed baale calayhi salaatu wasalaam ninkii hamigiisuu noqdo hami adduunyo ilaahay waa ka kala firdhiyaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ikhwatii fi lcaqiida waxaan leenahay mujtamacan abnaa'i saxwa dadka sida u tirada badan leh iyo mujtamaca intan leega islaamka haysta haddii hamiga kani uu ku jiro islaamnimadan hamigeeda dadku uu xambaarsan yahay waxaan rumaysnay inaanay maalmo badanba qaadateen in dadkani muslimiin dhaba ay wada noqdaan laakiin waxaa batay hamigeeni baa wuxuu noqday hami ku saabsan dumar iyo carruur saynu u badbaadin lahayn afar carruura sidii wax loo bari lahaa daar sidii loo dhisan lahaa arsaaqda sidii loo soo xoogsan lahaa shaqo sidii loo raadacayn lahaa humuumteenii oo dhan baa intaa isugu tagtay bale waxaa laga yaabaa filaawna alakhiira weliba ragga waaweyn haddaad aragta abnaa'i saxwa alqudaama afar ka mid oo meel ku shiraya shirkad bay abuurayaan waa xaqiiqa jirta yacni hami liqtisaad ayaa u badan waxa afka la ysugu hayo kaanamaa humuumtii kaloo dhamme ay tagtay oo hamiga ugu weyne dadku uu xambaarsan yahay u yahay hamu dunya hami adduun hadduu nolosheenu ku soo aroortana nabiga calayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegaya in ninka hamigiisu hami adduun yahay inuu kala firdhayo waxaynu u baahanay inaynu humuumtii ambiyada xambaarno humuumtii salafi saalix inaynu xambaarno humuumtii ummadda tan inaynu xambaarno inaad ka warwarto aakhiro ilaahay wayna weydiinayaaye ilmo kastoo muslimoo maanta dunida ku dhiban ummad kastoo muslim oo aahaadkeeda iyo qayladeedu ay yeedhayso caalamulislaam iyo waxa dhib ka taagan shareecada islaamiga iyo halka ay taallo diintii alleh iyo sida looga fogaaday ilaahay iyo sida dadku uga dheeraaday waxaasi waa inay noqdaan humuum qofka muslimka ahi uu xambaaro oo warwargelisa oo waabaryaba uu la soo kalao hamigaa haddaynu la soo wada kallahno hargeysi waa maalmee ku talagala asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
halkaa waxaa inoogu soo gabagabowday muxaadaradii cinwaankeedu ah humuumulmuslim waxaana soo jeedinaya sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun